إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad haweennimadan ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka xawaadley xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo markii hore ka taagneyd jubbada hoose ayaa markan u muuqata inay u wareegtay gedo dowladda kenya ayaa sheegtay in wax ka badan toban iskuul oo ku yaala dalkeeda loo xiray amni darro darteed xukun xadu sine ah ayaa maalintii shalay ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose jenaraal ka tirsan dowladda federaalka ayaa eedeyn u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isagoo diray hanjabaad culus آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka xawaadley maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku aadan weerarkii xasminta ahaa ee saaka ka dhacay deegaanka xawaadley ee walaayada shabeellaha dhexe waxaana lagu yiri weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigga cadowga ee xawaadley sagaal iyo tobanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waafaqsanna labaatanka disembar labada kun afar iyo labaatanka miilaadiyada ciidamada mujaahidiinta waxay saakay oo jimco ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga cadowga murtadiinta ah ee deegaanka xawaadley ee walaayada shabeellaha dhexe weerarka oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiho kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ah ee saliibiyiinta ku heliya dagaalka shaadoola dirirka ah ay cadowgu doonayaan inay ku tirtiraan ku dhaqanka shareecada islaamka war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa waxaa lagu yiri dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa si buuxda ula wareegeen saldhiggii ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka xawaadley waxaana halkaasi cadowga ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yiri ciidamada mujaahidiinta ayaa kamin u dhigay ciidamo gurmad u ahaa cadowga la weeraray dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa labaatan iyo kow isugu jirta saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah kuwaas oo lagu dilay weerarka tooska ah iyo kamiinka loo dhigay gurmadka murtadiinta sidoo kale war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu sheegay in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan murtadiinta waxayna khaniimaysteen hub iyo saanad ay ka carareen cadowga jabay ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ah ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eegeyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland oo markii hore ka taagneyd jubbada hoose ayaa markan u muuqata inay u wareegtay gedo faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdulkhaaliq macalin cabdiweli saacadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay warar la isla dhex marayay oo ah in dowladda federaalka ay doonayso in mar kale ay ku doosho axmed madoobe iyadoo markan kasoo weerarayso dhanka gobolka gado uu axmed madoobe maalmo ka hor u magacaabay guddoomiye cusub oo dhanka maamulkiisa ka socda wafdi uu hogaamiyo wasiirka amniga dowladda federaalka ayaa maalintii shalay diyaarad siday waxay ka degtay degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gado iyadoona halkaasi uu ku soo dhoweeyey maamulka degmadaasi ee la safan dowladda federaalka inkastoo aysan qorshaheedu shaacin dowladda federaalka haddana wararka soo ifbaxaya ayaa sheegaya inay doonayso ciidamo iyada ka socda oo ay geyso degmada garbahaarey ee uu ka jiro maamul hoostaga axmed madoobe waxaana durbaba wararka la helayo sheegayaan inay dowladda federaalka iyo wafdiga ay dirtay ay ku guuldaraysteen inay ciidamo ka dejiyaan baardheere maadaama maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi uu aqoonsan yahay maamulka la magacbaxay jubbaland ee uu axmed madoobe hogaamiyo wararka waxay tilmaamayaan in qorshaha dowladda federaalka ay markaan doonayso inay ku horiso dagaal ka dhanna axmed madoobe uu yahay mid fishilan ayna hadda weli wado qorshaha ay ku duulaan tagayso maamulka jubbaland oo dhankiisu marar badan kusoo celceliyey in uu guul ka gaaray dagaalkii ay la galeen ciidamada dowladda federaalka islamarkaana ay isweydaarsanayaan in ay diyaar u yihiin dagaal kale oo ay halkaasi kusoo qaadaan dowladda federaalka dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ayaa xasan sheekh ku eedeeyey in uu dagaalkan hurinayo uusan wax faa'iido ah ka keenaynin islamarkaana uu u socdo aargudasho uu axmed madoobe kaga adkaanayo si kastay ahaataba xasan sheekh ayaa hadda la sheegay inuu ciidamo badan geeyey gobolka gado sida ay sheegeen ilo xog ogaal ah oo arrimahaasi la socda dowladda kenya ayaa sheegtay in wax ka badan toban iskuul oo ku yaala dalkeeda loo xiray amni darro darteed tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya farxaan cali war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa lagu sheegay in iskuulla ku yaalla dalkaasi albaabada la isugu dhuftay amni darro ka jirta qaybo ka mid ah dalkaasi awgeed ilaa saddex iyo toban iskuul ayay wasaaraddu sheegtay inay xirtay kuwaas oo ku yaalla ismaamulada baringo ee dalka kenya kadib amni darro baahsan oo saamaysay gobolkaasi ismaamulka baringo ayaa waxaa ku badan burcadda geysata dhaca xoolaha kuwaas oo mararka qaarkood dadka dila taas ayaana loo aanaynayaa tallaabada albaabada la isugu dhuftay iskuulladan dalka kenya ayaa wakhtiyadii u dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan oo argagax leh kuwa oo cabsi badan ku abuurtay guud ahaan dadka soomaalida iyo kuwa kale ee deggan halkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar bulshada ku dhaqan gudaha kenya ay bannaanbax ballaaran ka dhigeen meelo badan oo ay ka mid tahay caasimadda dalka kenya ee nairobi ayagoo watay boorar ay ku qoran yihiin stop killing us oo micnaheedu yahay jooji dilka dhanka kalena raadinaya cadaalad iyo in la soo qabto dadka dilka geysanaya xukun xadusino ah ayaa maalintii shalay ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellaha hoose qodobkan waxaa noo faahfaahinaya maxamed muudey abuu muslim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maalintii shalay waxaa deegaanka kunyubaru ka dhacay xukun xadusino ah oo lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo gabar muslimad ah falkufsi ah u geystay xukunkan ayaa ka dhacay meel fagaaro ah waxaana u soo daawasho tegay dad badan oo ku nool deegaanka qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa fagaaraha ka akhriyey xukunka ka soo baxay maxkamadda xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay mudeeciyadda dacwaddeeda iyo mudaacalayhiga jawaabtiisa noqotay qiraal weyddiisayna inuu guur soo maray iyo in kale baartayna caafimaadkiisa ogaatay in guur soo marin caafimaadkiisana taam uu yahay waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay inuu yahay fal zino ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zino ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah intaasi kadib qaadiga wuxuu sheegay adilada loo cuskaday xukunka afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaalaa azzaaniyatu waazaanii fajliduu kulla waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa طaa'ifatun min almu'miniin waan cubaadata bni saamiti radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu اllaahi sala allahu calayhi wasalam خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة أخرجه مسلم marar badan ayay deegaanka kunyobaru horay uga dhaceen xukuno kan la mid ah oo lagu fuliyey dadyow kala duwan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
halka warkan uu idinkaga imaanayana ah waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jenaraal ka tirsan dowladda federaalka ayaa eedeen u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir isagoo diray hanjabaad culus mid ka mid ah jenaraalada dowladda federaalka ah ayaa eedeen u jeediyey guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ninkan oo lagu magacaabo jenaraal koronto kana mid ah dowladda federaalka ayaa sheegay in guri uu tilmaamay in uu isagu leeyahay uu si gardarro ah uga xukumay saalax dabaan oo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka guriga ayuu tilmaamay in uu u haysto dukumentiyo sharci ah dhanka kalena waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ka xukuntay isagoo dalka dibaddiisa ku maqan guddoomiye saalax ayuuna xusay in uu yahay nin aan u qalmin xilka uu hayo markaa imid waxaa la kara waqti fulin ah xataa dacwadu maan arag aniga dacwadu meel ka dhacday iyo wixii ka dhacday maan arag midda kale qofka dul maqan yahay xataa waxaa fiican in la baafiyo wa- sha- sharciyan waa la baafiyaa sharciyan mataqaana qofka guriga tii hore tii hore dhigu keena karaa lagu keeni karaa ciidana guriga jooga waa loo dhiibi karaa haddaan maqanahay war hadda markaas waa ogaan lahaa ballan maxkamad haddaan leeyahay wax ballan maxkamad idoo la ii dhigin waxna aan la samayn ayuu waxay yidhahdeen xukunki waa dhacay waana loo xukumay kadib anigoo maqanaa guriga layimid guriga la yimid waxaa la yidhi xukunki waa la fuliyey waa lagu kala baxay ciidana soo dul dhigay aniga waxaan ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga inta warqad la geeya lama dhihin ninkaasaa maxkamad laga rabaa oo soddon cashaa ku yimaado waxa ku yimaado lama baafinin oo baafin ma dhicin marka ma garan kara wuxuu u leeyahay gudoomiye maxkamadda inta meesha yimaado nin markaa nin maxkamadda imaan waaye ee jalan sheeganaya la yidhi jalan sheeganaya aniga jalan ma sheeganayo jalan waan ahay weligan wax ma dhicin midda kale dadaa waxay u maleeyaan aniga ina qurbaawo ahay dadka qaar ay qaataan marka meesha aan wax- aan wax qorahay madaxayga xiyarmaa la arkay ma aqaano qurbaawo la ii qaatay ninka noocaas inuu maxkamadan oo afar milyan oo qof oo muqdisho ku nool inuu xukumaa waa qalad ah oo maxkamad u ahaadaa qalad ah waxa uu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay bahdishay saraakiishii hore ee iyada ka tirsanaa isagoona tusaale u soo qaatay jenaraal goorden oo dhowaan magaciisa lagu bedelay sargaal kale oo shisheeye waxa uuna geesta kale ku hanjabay in haddii aan laga dulqaadin ciidanka gurigiisa la duldhigay uu wixii dhaco mas-uuliyaddeeda qaadanayo guddoomiye saalax sidaas daraaddeed waxaan shacbiga u weysiinayaa in mataqaanaa guri tuuganimadaas lagu lagu kala baxay dadka howsha wadana ay yihiin dad sheeganaya cidda villada aan nahay dad i dhahaya oo habeen naga xoga villada naga xiga niman ganacsadaana ku jira meesha ganacsadaas ku jira meeshana waa la yaqaanaa waa nimanka hadda dhoolka dadka ka booba oo ganacsadayaal ah waxaa kaloo jira dalkan aniga usoo shaqeeyey garaadda beena ma wato waxaan kasoo shaqeynaya muddo soddon iyo sagaal sana aan ciidamada u shaqeynayay sidaas daraaddeed halgankeeni hal bacad lagu lisaa laga dhigay sababtoo ah aniga maanta in la yihahdo guri tuuga oo haystaa anigoo raggii kolleegayaa saacaddan maanta ay dhinteen oo aniga aan ka soo harnay ayaa haddana waxaa jira raggeenni magaca lahaa ee magaca loo bixiyey sida sida jeneraal gordon oo kale maanta asoo awal la aasay haddana maanta magaciisa lasii aasay anigana maanta waxaa laleeyahay tuugaasaa laleeyahay waxaasoo kalena wax la dulqaadan kara maaha saacaddan waxay ka bilowday ciidanka dul saaran in laga dulqaado haddaan laga dulqaadinna wixii ka yimaado wax iska leh dadka meesha ciidankaa keenay marka laga yimaado dilalka dhaca barakicinta iyo burburinta ay madaxda iyo ciidanka dowladda federaalka u geysanayaan guud ahaan bulshada gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa marar badan dhacday in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay la kulmaan dhulboob kaga yimaada dowladdii ay ka tirsanaayeen sidaba hadda ku dhacday jenaraal koronto warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa